maamulka xaafada kulmis ee magaalada jowhar ayaa ololo nadaafadeed ka sameeyey wadooyinka muhiimka ah ee mara xaafadaasi ololahan ayaa waxaa iska kaashanayay maamulka xaafada iyo bulshada qeybaheeda kala duwan si looga wada shaqeeyo nadaafada gudoomiyaha xaafada kulmis ee magaalada jowhar maxamed cabdulaahi ciise ayaa ka waramaya ololahan hawshii aan hayni oo ahayd nadaafadii ololaha oo lagu horumarinayay degmada jowhar khaasitan xaafadda kulmis ayaa waxaa noo suurta gashay isbuucan inaan ololihii aan dhabalka dhigno oon laba laabno si aan u gaarno macnaha guudaha hadafka oo sanitationka ama fayadhoorka oo ku saabsan taas oo macnaheeda oos yahay sidii loogu guulaysan lahay nadaafadda guud oo degmada jowhar annaga khaasatan xaafadeenna kulmis waxaan fulinay madaxdeenna sare oo isgudoomiyaha ugu horeeyo ama amiirtii ama amarkii ayna siiyeen kaas oo ku saabsanaay wax ka qabadka iyo habsocodka wanaagsan ee isku xirka nadaafadda iyo faydhoorka wax kasta sida nalalka oo guryaha lagu hagaajiyo ama aan guryaha laftirkooda oo laga hagaajiyo boosonooriyinka iyo wixii la mid ah marka maanta waxaa noo suurto gashay in aan hawshii aan soo gudbino qaabkii aan wax u qabanayni si oo macnaha noolagu arko oona noolagu qanco haddana waxaan diyaar u nahay in aan sii labalaabno si oon u gaarno libinta oo ugu dambayso maxaa jeeradhe waxaan ku jirnahay tartan oo noolagu baaqay tartankaas waxaan jecelnahay annaga in aan guul iyo maxaa yeelay maanta waxaa noo soo bilaabatay hawshii nadaafadda isbuucii maalintii khamiista ahayd ilaa iyo hadda ay noo soo bilaabatay waxaana taas annaga oo gol leenahay marka in nadaafadda aan laba laabno ololaha nadaafadeed ayaa ka qayb qaadanaya horumarka iyo bilic soo celinta magaalada jowhar iyadoo bulshada ay kaalin muuqata ka qaadan doonaan